bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafayla akhyaaray qodobada wararka idaacadda warsan hirawnaadan jamaacada singhaytooname baan ka wiina ehelada dadkii likaleey degmada balcad oo si kulal uun ku hadlay dhacdada miisaaniyadda baasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya oo la kordhiy dowladda soomaaliya meba warha ku saartay dadkii likaleey deegaanka golongolay somalilan maba ku digtay mashruuc weedada magaaga dowladda soomaaliya intii laku fuliyay deegaanadiyo sacuudiga maybaa khafiifiya xayraado koorsadowka coronavirus wararka binaankana welibaan kuwiina madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump mayba saxiixay amar ku dhan ee shirkado baro bulshada
media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
hiraab jimaaw taariikhdan iyo kabeeganta labaatan iyo siyeedka bilo shanaad ee mey sannadda lamada kun iyo labaatanka ka dhowaada akhyaaray warkii shabakada warbaahinta warsan oo faahfaahsan ehelada dadkii likaley degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo si kul un ku hadlay dhacdada midadka ilaa siyeed qof oo dhalinyaro ah iyo shariigelinkii dambe maybaa laha dhigay deegaanka golongolley ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe anas oo la maalin ku hor laku afduubaday deegaanka dhalinyaradun la dilay iyo maybaa yohayan shaqaale xarunta m c h oo kiyaala deegaanka gologolley islamarkaasina shalay ragwabaysiyo deegaankaasi ku afduufaden islamarkaasina geeka miijo laamiga deegaanka laha dhiki midadka siyeedka dhalinyarada iyo maybaa la sheenay magaalada muqdisho maybaana eheladii iyo faahfaahin ku biyana sadilan dilay iyo weliba dadkiyo tuhmayen intii ku dambooyen dilkaas qaar ku mid a ehelada oo warbaahintii la hadlay maba sheegana intii owlaadiyo si arxan daralan dili yoonafalkaasi dilkaa ka aadayen intii ku damboyen ciidamo ku tirsan ahaan dowladda federaalk soomaaliya walow taliska ciidanka xooga dalkayo ardaas beeniyey
waxaa la dilay wiilkayga abuukar muuse maaxe abuukar oo dhakhtar ka ahaa m c h ka tuulada gololey waxaa lagala baxay maalin duhur kadib waxaa loo watay meesha la leeyahay raaxooy markii raaxooy laga soo wadayn waxaa lagu dilay beledka dugiisa galabtii casirkii marka la dukaday kadib aa ciidamo badan oo tiknika wata yimideen marka horena hal cabdibila iyo ciidamo gaabanaa soo galeen waxaana haasto dhib aan anaga keensanin madaxiis inay dawladda nagu laayso nagu bartilmaamaysato golley daa-uudaa shabaab inala yidhaaho shabaab wax kama ogin shabaab ma nihin shabaab meeluu joogaa naguma tag falo nama dulmiyo anagana ma dulmino shabaabna ma dulmiyo mana dulmino laakiin dawladdii waana dulmihaysaa maalintii ka horraysay galabtii ayaa baabuur militariga leeyahay la qarxiyey al-shabaaba qarxiyey aniga deegaana nahay beledkaa degannahay beledkaa ku dhalanay lixdan sanaa jira aniga wiilashaasna wiilashii aan anaga dhalanay oo wax barnay waaye waxay la wareegeen m c h kii waa noo shaqaynaayeen waxaa lagu sameeyey iyadoo laga aarsanayo wixii meesha ka dhacay al-shabaabaa leeyay anaga al-shabaab mani waa la aruursaday banaankaa la geeyey waa la wada toogtay marka maahana in la dilo oo duurka la geeyo bahalaha loo loogo oo muxuu ahayte maydkooda dayac aan ka soo aruursano maanta oo ay koo fuurfuursan aan hadda muxuu ahayd saacaddan aan la joogno isbitaal madiina iyo c i d xaq maahan dawladda waxay ku samaysay shacbigeeda wax oo xaq eh ma ahan
haanasen weliba haanin qaar ku mid ah waalidiinta dadkii ulaadiya oo la kaleeyay deegaanada waa deegaan hooskow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe hataba si siinba dheegaysan eedeyntaas ee helada dadka laleeyahay kuyari welibaa ku hadlay dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya may bacambaaratay falkii foollo xuma ee kudhi deegaanka golongolley ee gobolka shabeellaha dhexe oo lakadili siyeed qof oo shacabe warakubahay dowladda soomaaliya ayaa laka sheegay intay cadaaladda la horsheena doonaan ku dambeoya xasuuqa shacabka dowladdiiya saas oo kale amartay intii kiisas kumbaaritaan deg dega laku suubi dhalinyarada la diliyo may bahaayano shaqaale xarun caafimaad oo ka taala deegaanka golongoley islamarkaasina shalay rakubaysiyo deegaankaasi ku afduubadan islamarkaasina isa shalay miidadjo laha dhigay laame deegaanka kiyaala dhalinyarada miidadjo laha dhigay deegaanka iyo maybaa ku mid tahay lama dhalinyare oo caan ku haya degmada balcad haaniso laka shal magacaabo jiray cabdirasaaq cabdulaahi qoblooy iyo weliba cumar xooti filfil miisaaniyadda baasa ee dowladda federaalka soomaaliya lankordhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre yamiba guddoomiyey shir caadiin hayn ogolo wasiirada soomaaliya si aqlabiyad leeyo ka ansixiyeen nagadowka miisaaniyadda sanadka labada kun iyo labaatanka ee la kordhi gutaan qarashka miisaaniyadda yamiba dhunyaa lix boqol afartan iyo dhabiisan sagaal milyan oo ka kooban qarashaad mashaariic yuliba qarashaad howl fulneed meybaniyo shalciina qarashaadka mashaariicda oo koray afartan boqo afartan dhabiisan sagaal milyan mili qarashaadka howlfulinta dowladdan ayaa korartay boqol iyo labaatan isagaal dhibic sagaal milyan korarka qarashaadka yeelan adeegsaday la tacaalowka safmarka covid-19 isagaal doorashooyinka dadaalada daadadka iyo weliba xaalado bani aadanima ee ku jara guda wadanka dakhliga guud ee dowladda yahu hoosandhii sababo la xiriira xaalado covid-19 isagaal iyo oo la qiyaasay intii ku dhowaad lixdan iyo toddoba milyan oo la adarsi intii dakhliga gudayo ku xarooda iyo meelo ku bahay laakiin maadaama dalka deenti laku efi mayba helayeen kaalmooyin toose taasi oo buuyaasa hoosandhiyowka dakhliga guda kababka miisaaniyadun oo ee dhammaan dalka iyo mayba laku helay bangiga adduunka taasi oo ku dhalatay go-aankii deen efyowka ee decision point soomaaliya oo ha ka beegmi xillo soomaaliya eeta aan ka baahanay ti arrintaasi maamulka somalilan yami baa ku digan intii mashaariic ee wadada magaaga dowladda federaalk soomaaliya lagu furi deegaanada somalilan haddii la sheegay saacdoogii lahadhaafi intii dowladda federaalk soomaaliya iyo halli lacag dheeraade oo dakhliga labada kun iyo labaatanka laga shaqeeyo iyo maamulka somalilan midbaa ku digahayn intii oo aqbala doona intii mashaariic dhiniga dowladda federaalk soomaaliya ama magaaga dowladda wada deegaanadii laku hergeli gola wasiirada somalilan midbaa ku digayn mashaariic iyo sheegan intii la fado intii gudaha somalilan lagu fuli uu soo weedada magaaga soomaaliya shiryo shalay hargeysa kuwaaldhadang mibba ka sheegayna tallaabo intii uu ku qaada doono ciddii arrintaasi ka dhaqaaqda maybana gola wasiirada somalilan doordheer iyo kuwaaldhadana qaabka lan wajaha oo hirgeliyowka guutaan mashaariicda laku fuliyo gudaha somalilan maybana go-aamiyana intii oo reebanta intii hay-adda dalka ku diiwaangalan iyo mashaariic ka fuliyda gudaha somalilan mayba wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka la faray intiio diiwaangeliyaan dhammaan mashaariicda dalka ku dareer islamarkaasn hubeed intii waafaqsanyay shuruucda iyo weliba habraacyada deegaanada somalilan surunka warkaasi wuu ku ahay akhyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sacuudi arabiya yamay baa gafiifday xayraada ka saabsan aitii ku horseedowka covidum isaga maadaama wadamo badan oo adduunyada ku mid eh xayiraado badan iyo saarnaayeen dowladda sacuudiga bilowtay intii muddo shan maalmood ah iyo kafiifida bandowga ilhakurugii dalkaas xilligii bilshawaal bandowga yamiba la kafiifiyey dhammaan dalka sacuudiga midi laku reeba magaalada barakaysan ee maka meelese oo laha kutab yahay kiisaska ka badan ee viruska corona qof kasta oo fado intii usa idis ha ku baha maybwa intii usa fasax ku hela dowladda mayba lakuwada sacuudiga inta toddobaadyada hanifoland tiyo ka dhawaaqan tallaabooyin kale oo laka kafiifiyo xayraada ku horseedow ka faafowka coronavirus mashal id inti sacuudiga fasaxa doona inta badan howlo xajka iyo weliba in kale gudashada acmaalo xajka iyo miba lakuwede intiyo bilaabata dabayaaqada bilo julaay sacuudiga mayba usa xaqiijiyey ilaa toddobaatan iyo shan kun oo qof anta kadhi coronavirus maybanan amuday ilaa afar boqol oo qof ankadambooyintiina madawynaga wadanka maraykanka donald trump mayba uuse saxiixay amar ku dhan eh baro bulshada madawynaga dalka maraykanka donald trump iyo saxiixay amar madaweyne oo lanku gonlayay intii meelo laku saara qaar ku mid ah shuruucdo laka difaaco shirkado baro bulshada maybawis amarkun siyaha ee hay-ado fuliyo sharciga ee tallaabo sharcigana waa ku qaadan shirkado baro bulshada sida facebook iyo weliba shirkadda twitter madawynaha maraykanka donald trump iyo markii uuse saxiixay amarkunka eedayay shirkado baro bulshada awooda iyo leyn ee lala xisaabtama korna amarkun cusub oo madawynaha saxiixay mayba la filay intii use la kulama caqabada dhiniga sharciga ee qobarada dhiniga sharciga meba sheegeen inti isbedelka la kusuubiya waxay arkun hayti intii kula waaladan aqalka kongareeska ama maxkamado dalkaas master trump yo si joogteen eedaya shirkado bara bulshada si faafreeb un kusuubiyan codadka iyo weliba fikrado asalka e khamiistii master trump meba ka eedaya shirkadda twitter-ka intii fargelin kasuubiday doorashada muddo shirkadda dul saartay qoraal usahadhiki oo xaqiiqda la kuhubiyay shirkadda twitter iyo saas oo kale intaasay ka dartay inti laisku hubiya oo xaqiiqooyinka ka saabsan covid tun iyo sagaal kureed qoraal bartaasi usahadhiki afhayeenka dowladda shiinaha oo sheegay inti asalhan usa korkukooy waa ku horkooy mareykanka warkii akhyaaray idaacadda warse ee magaalada baydhabo kula dareertan hiraabrimaadan jamaade ee surunkuwaninka dhonyi lankii warkaana dhaafanamay barheed aan ku daalacado korana w w dot warson news dot com